بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه walaalayaal sida aada maqlayseen muxaadaradayada maanta waxa weeye fiiro kooban taariikhda soomaaliya taariikhdu waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka isku xidha oo midnimadooda adkeeya oo inay isku dad yihiin tilmaama muujinaya xididka dheer oo ay ku taagan yihiin ee u adkeynaya laakiin haddii xididkaa la waayo dadku waa kala firdhanaya sida lagu dhaco kale haddaba taariikhda soomaaliya waxaan kusoo talagalay labadii boqol oo sano ugu dambeeyey inaanu dul maro waktigiina waa uu yaryahay taariikh hodan ah oo aad iyo aada u qiimo badan ayaa ku jirta oo qofka soomaaliga loo baahan yahay inuu wax badanna ka ogaado jiilasha dambena aanu u gudbinno si ay uga tallaabsadaan godadka taariikheed ee hor yaalla labadii boqol oo san ugu dambeeyey kun iyo sideed boqol ilaa kun iyo sagaal boqol waa qarni kun iyo sagaal boqol ilaa laba kunna waa qarni labadaas qarni bulshada soomaaliyeed ee ku nool geeska africa ma soo marin toban sano oo xidhiidha oo nabada toban sano oo xidhiidha oo ay nabad ku sugnaayeen ma soo marin waa wax aada iyo aada runtii looga argagaxo dad sidaa u tira yar misana shiddada iyo imtixaanka intaa la eg laba qarni ay ku socotay waanu dul maraynaa taariikhda ma gudagelayno wakti ma hayno laakiin caraawinta waaweyn oo ay taariikhdu leedahay baanu ku joogsanaynaa cinwaanka ugu horeeya qarnigii sagaal iyo tobnaad qarnigii sagaal iyo tobnaad kun iyo sideed boqol waxa ay inoo bilaabatay iyada oo soomaalidu ay ku sugan yihiin dhaqankoodii reer miyiga ahaa xoolo raacasada ahaa hayaanka iyo geedigu uu ahaa waxyaabaha asalka u ah noloshooda dhaqan dhaqaale isku xiraanshaha beeruhuna ay ahaayeen aasaaska saldhigga noloshooda hiddo siyaasadeed axmed guray imaaradii odaga ka ahaa burburkeedii marka iyada waxaa laga joogay laba boqol iyo konton sano daawi ay ka soo gaaray soomaalida halkaas waa ay ka soo kabteen xilli waxay ahaayeen ay u hana qaadeen imaarado dhowra xilligaa isaga ah imaaradaha hana qaaday waxaa ka mid ahaa imaaradii reerka hartiga ahaa oo ku dambeysay gobolka bari imaaradii reerka ajuuraan ee gobolada dhexe ka jirtay imaaradii reerka geladiga ee koonfurta ka jirtay koonfurta webiga shabeelle dhaqdhaqaaq uu waday wiilwaal oo galbeedka soomaaliya ka socday afartaas urur baa la tilmaami karaa markii kun iyo sideed boqol oo qarnigaas bilowday soomaalidu imaaradahaas bay lahaayeen mid waliba waxbay ku hana qaaday tii wiilwaal waxay ku hana qaaday dagaal joogta ah wuxuu ururiyey beelihii absame iyo beelo kaleento oo soomaalidii la deganaa ahaa geriga ka mid ahaa beelaha isaaqa qaar ka mida ku jiray adigu wuxuu dagaal colaada ku qaaday oromadii la deriskeeday dadka soomaalida sidaanu ognahay waa dad xoolo dhaqataa taariikhdu waxay sheegtaa wax la yidhaahdo the great waste of somaly expansion hirarkii waaweynaa oo soomaalidu ay ku dhul fitanayeen soomaalidu ma ahayn dad dhul fitanay waxay ahaayeen xuduudo ma jirin dad xoolahooda daaq u raadinaya xaqna waa u leeyihiin meeshii roob ku doo inay xoolo geystaan waayo dhulka ilaah baa leh qofkii xoolo leh hadduu meeshaa roob ku doo qof dhihi kara joog daada maysid waa gardarro wey markay meel tagaan dadkii la deriskaa qoomiyaadkii la deriskaa colaad baa dhex mari jirtay colaaddaa iyadaa soomaalidu cunsurka soomaaliga xilligaas cunsur firfircoon buu noqday wuxuu ku guulaystay marka qowmiyaadkii la diriray inuu ka adkaado sidaasaa waxaa kutubta taariikhda loogu qoray hilaafkii soomaalidu ay ku dhulfidsanayeen cadaalad maaha in la dhaho soomaalidu waa dhulfidsanay sida maaragtay aragtidaydu ay tahay imaaradda wilwal dagaalkaasay ku caanbaxday imaaraddii ajuuraan waxay ku caanbaxday fadsama ceelal aada u dhaadheer oo ilaa hadda dhulalka ay ka sameeyeen la adeeg laga adeegto baa jira farsamadoodii raadkaasaa ka haray imaaraddii bari ka jiday majirsinya imaaradda iyadaana waxay ku caanbaxday ganacsi waxaa jiray burtuqiiskiibaa waxay soo gaareen badaha badweynka indiya ganacsigii dhaqdhaqaaqii badda oo carabtu ay dominationka ku haysteen xilligaa wixii ka horreeyey waa la geliyey waxaa yimid doonyihii reer yurub taa iyadaa waxay keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee deegaanka inuu aada isu bedelo fursad bay markaa u heleen inay la xidhiidhaan degmooyinkii ay ka jireen saldhigyada dhaqdhaqaaqa ganacsiga taa iyadaa waxay kor u qaaday hantidoodii iyo dhaqaalahoodii imaaraddii reerka galladiga begediga iyaguna waxay ku horumareen ganacsi iyo beero dhul weliya oo barwaaqaa bay deganaayeen beero waaweyn bay sameeyeen waxay u dhexeeyeen carabtii deganayd magaalooyinka xeebaha ah badweynta indiya koonfur soomaaliya ku yaal carabtaas iyo gudaha soomaaliya dadkii deganaa gudaha wixii laga keenayey iyagay soo marayeen carabtay gaadsiinayeen carabtana dibadday doonyaha u dhoofinayeen wixii doonyaha lagu keenana iyagaa qaadayey iyagaa gudaha gaadsiinayay saldanad xoog weyn bay noqotay wejigaasuu dalku lahaa qarniga markuu biloomay waxyaabaha jiray oo la xuso waxaa ka mid ah saddex dhaqdhaqaaq oo diiniya oo ay saddex nin oo culamaa kala hogaaminayeen nin wuxuu ahaa sheekh ibraahim xasan yabarow nin reer daafeeda buu ahaa walaweyna wuxuu wax ka soo bartay qarnigii kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo sagaashankii buu dal kusoo laabtay maka axmed ibnu idris wadaadka laho oo dariiqada axmediyada odaga kaab wax ka soo bartay diin nadiifa oo barax tiran uu la soo laabtay wuxuu dadka sallig wuxuu ka dhigtay degmada baar dheere wuxuu dadka gabdhaha fari jiray inay xijaabtaan wuxuu dadka ka waanin jiray ciyaarahay dhaqanka loolahaa oo ikhtilaafka faraha badan ku jiray wuxuu fari jiray in waajibaadka diiniga la ogo shiikaas dhaqdhaqaaqiisi waxaa isna jiray shiik la yidhaahdo sheikh nuur xuseen baali sheikh nuur reer maka buu ahaa isaga dacwadiisii gudaha dhulka gudaha ah ilaa sidaamo oo uu ku aadsan yahay hadda dilida sheikh xuseen buu maaragtay dacwadiisii gaarsiiyey dadkaas culamada khaasatan reerka caruusha uu la degay afkoodii buu bartay suugaan fara badan buu u tiriyey markuu diintii ku kari waayey wuxuu suugaan iyo gabayo wuxuu tiriyey diini ah oo ilaa hadda ay haystaan qabrigiisay diyaartaan hal milyan oo qof baa isugu yimaada ka badan weliba xilliga sanadka ay xusaan waxaa isna jiray sheekh cali cabdiraxmaan sise khayre ayaa isagana jiray isagana ka soo laabtay khaliijka dhaqdhaqaaq xer guuraysa mobaila buu lahaa awr baa u raraa min jabuuti ilaa koonfur ayuu shiikaas socday raad fara badan ayuu dacwadda ku yeeshay dhaqdhaaqyada diiniga ee la xuso xilligaa jiray saddexdaa nin dhaqdhaqaaqoodii baa u weynaa mid walbana taarikh buu leeyahay hadda wakti aan gudo gallo ma hayno qarniga bilowgiisii qabaa'ilkii soomaalida ahaa waxay bilaabeen inay qax fara badan sameeyaan qaxa isaga saddex wax baa u sabab ahaa mid wuxuu ahaa colaad waa la dagaalamayaa qolaa dagaalkii ka soo tegaysa marka lasoo riixaya sabab labaad waxay ahayd abaaro xoog badan baa dhacay abaarihii iyaga ahaana qol waa lasoo guuraya sabab saddexaad baa jidha waxay ahayd kacdoomo maamulo jiray oo lagu kacay saddexdaa arrinba waxay demogaraafiya isbedel demografiga ku keentay degaanadii soomaalida kutubta taariikhda waxaa ku xusan reerka beelaha dir reerka uga qayb galay hayaankaas waa reerka biyamaal oo sida xusan ka soo qaxay eriyada harab iyo hargeysa dhul udhexeeya ay deganaayeen waxa soo bixiyey waxay ahayd reer kamida reerihii soomaaliyeed bay dirdeen in laga gardarraabay tirsanayeen qabaa'ilkii meelaha la deganaa waxay waa ay ka exdeen gar exbay ka tirsadeen guddoon bay ku soo baxeen gabar kama hadisay u dhammaayeen waa soo baxeen waxay soo degeen webiga shabeelle koonfurtiisa reerka la yidhaahdo mareexaan iyagu geday soo abbaareen beelo kamida oo soo qaxay geday tageen niman la yidhaahdo reer booran la yidhaahdaa deganaa waa ay isku laayeen dagaallo xun baa dhex maray calaa ayi xaal sidaasay reerka halkaas ku degeen reerka la yidhaahdo xawaadle waxay ka yimaadeen gobolka mudug hiiraan bay soo degeen qolooyin booran ah ee oromaha ayay halkaa kula dagaalameen reerka la yidhaahda abgaal imaarad ka jiday afar boqol oo sano magaalada xaman oo la yidhaahdo imaaradii caa'ilatulmansuur reer aala mansuur bay la dagaalameen nin yacquub la dhaho baa horkacayay dulmi fara badan bay ka tirsanayeen imaaraddaa halkaasay ku baabaaday yacquub baa la wareegay magaaladii xaman afar iyo toban sanu ka talinayo beelo ka mida beelaha absame waa ay soo baxeen iyagana koonfur bay soo aadeen haddii alla ku ron yahay beelaha habti beelo ka mida iyagana sidoo kale ganacsi bay zanzibaar la lahaayeen xagga badda ayay ka soo qaxeen waxay soo galeen dhulka jubbada hoose jubbada hoose markaa waxaa ka jiray boqortooyo la yidhaahdo shunguwaya boqortooyada iyada ah xilli ay hana qaaday oo ay u diyaargarowday inay dhul fidsato bay ahayd dhul fidsigeedii iyo dadkaan hayaamaya baa shalay dagaallo taariikhda galay oo loo yaqaano dagaalkii ajida oo soomaali oo dhan soomaali beelihii soomaalida ahaa oo dhana iyo reerkii shunguwaayo oo dhana baa halkaa ka dhacay dagaalladaas soomaalidu waxay u yaqaaneen dagaalkii ajida waa la wada socday nimanka soomaalida ciidamadooda hogaaminayana waxay ahaayeen beeraha tunida calaa ayi xaal hayaankaas isna ku dheeraan mayno intaasaan kaga tegaynaa qarnigaas waxaa kaloo biloomay barsamihiisii sahamadii reer yurub maadaama doonyihii iyo ganacsigii uu ku soo batay meesha waxay degeen cadan kun iyo sagaal boqol sideed iyo soddonkii cadan bay ingiriiskii waxay ka dhigteen saldhig ay ka qaataan doonyihiisa aadaya faarciisa iyo hindiya iyo meelay kusii naftaan shidaalka ka qaataan raashinka ka qaataan wixii sahayay u baahan yahiin ka qaataan cadaan marka waxay noqotay meel camiran waxaa dhacday badweynka indiya iyo badda cas meeshay iska galaan hirar waaweyn baa ka ah doonyaha waa tabar yaraayeen waxay ku soo dhowaan jireen xeebta markay soo dhowaadaan dadka soomaalida dhalinyarada badana waa qataalan jireen qaab burcadbadeed oo kale kun iyo sagaal boqol iyo shan kun iyo sideed boqol iyo shan iyo labaatankii markii u horreysay ingiriiska uu soomaaliya damco ama xiiseeyo markaasay ahayd doon layada la yidhaahdo maryaam yaa waxaa lagu abduustay berbera dadkii la socdana waa la laayay hantidiina waa la dhacay isagoo doontaa daba socda waa markii u horreysay ay yimaadaan soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii berner nin la dhaho baa qabaa'ilkii meesha deganaa la saxiixday in ammaan uu ka helo kow iyo inay magdhow siiyaan haddii kale waa kusoo duulaya iyagiina waa ogolaadeen markaasaa waxaa bilaabatay in soomaaliya la xiiseeyo xiisihii isaga ahaadba meel buu marayey wuxuu ku dambeeyey markii la furay kanaalu suway horta qarniga bilowgiisii waxaa kaloo soo guuray saldanadii camaan ninkii suldaanka ah wuxuu soo degay zanzibar isagoo daba socda ganacsiga xooggala afrika uga socday gaar ahaan xubnaha duurjoogta iyo iibsiga bani aadamka dadkii addoommada la dhahayo dadka afrikaanka nimanka kaaba qabiilada ay lacag siiyaan ama wax dhaldhalaalaya waxay usoo ururiyaan wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ganacsi xoogla halkaa uga furraa ganacsigii buu usoo dhawaaday sardanadiisii intuu usoo raray zinzibar markuu usoo raray wuxuu la xidhiiray xeebihii koonfurta ku yiil ee soomaaliya xamar baraawe kismaayo marka kulli wuxuu geystay rag mas-uuluga ah soomaalida wuxuu ugu sheekeeyey nebiga calayhi salatu salaam duriyadiisii baan ahay nin islaam aan ahay maadaama aana sharaafaha iyo ogolaada inaan dusha idinka maamulo dadkuuna reer miyi bay ahaayeen waa iska ogolaaday weliba magaalooyinka carabaa deganaa oo maaragtay dhankiisa ama adigu alxaasil ninka isaga markii ay xoogagii reer yurub kusoo bateen badii xiriir bay la yeesheen ciddii u horreyso xiriirka wanaagsan la yeelatay ingiriisku ahaa ciddii labaad waxay ahayd jarmalka ciddii saddexaad talyaanigu ahaa oo goor dambe yimid kun iyo kun iyo sideed boqol iyo shan iyo siddeetankii bilowgeedii iyuu talyaanigu wuxuu ka codsaday in uu kusoo wareejiyey degmooyinkan koonfurta ah waa uu ka diiday wuxuu yihi diidmada iyada ihaanala laygu sameeyey marka waa inaan kugu soo duulaa jasiiradii marka iyadaa ma nooleen sayid siciid wiilkiisii barkash baa noolaa ingiriiskaa kala dhex galay oo u dallaalay yidhi oo dalow lacag intaa la-egna ka qaado waa yidhi yii waxaa jirtay xuduudda soomaaliya oo dheer sahmo fara badan baa ku socday sahmadaas waxaan ka xuseynaa qaar ka mid ah si aan u ogaano xoogga ay lahaayeen sahmadu kun iyo siddeed boqol iyo afartan iyo saddexdii captain robert morley ayaa wuxuu soo booqday jabuuti dhulkaa jabuuti ayuu ku lugeeyey roch arico kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo soddonkii iyo isaguna jabuuti soo gaaray ilaa shan wuu socday lieutenant w c barker kun iyo siddeed boqol iyo afartankii xeebta badda cadan buu ku lugeeyey lieutenant w christopher kun iyo siddeed boqol saddex iyo afartankii buu isagana badweynta indiya xeebteeda raaco ku lugeeyey lieutenant c j crutenden adigu xeebta badda cadmeed buu oo dhulka ah buu ku lugeeyey charles julian kun iyo siddeed boqol siddeed iyo afartankii muddo sanada buu wuxuu la joogay boqortooyadii degediga buug weyn oo taqriiban kun safxadoodana uu ka qoray lieutenant richard f borton berberuu ka soo dhegay ilaa harar ayuu ku lugeeyey john h spike kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo saddexdii sidoo kaleeto count borro oo talyaaniga kun iyo siddeed boqol iyo siddeetankii galbeedka soomaaliya ku lugeeyey cort oo jarmala kun iyo siddeed boqol shan iyo siddeetankii webiga jubba uu raacay ilaa isagoo doonayay meesha uu ka soo bilowdo inuu gaaro nimankaas iyo niman kaloo fara badan sahamay ahaayeen waxay raadinayeen meelahay abaaranayeen meelaha dadka ku badan yahay meelaha biyaha ka bilowdaan ganacsiga dadka noloshooda haddii alla kuuronya waxyaabaha khilaafaadka ay dadka isku hayaan waxyaabaha ay heshiiska ku yihiin taariikhana dhow ay leeyihiin waxaasay markoodii hore xiisaynayeen dhibaatooyin badan bay la kulmeen runtii waxba hadda sii geli mayno adigu waxaa dhacday kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sodo lix iyo shan iyo lixdankii ilaa shan iyo toddobaatankii kanaal sways baa la qoday oo la furay kanaalka isagaa wuxuu soo dhoweeyey isu socodkii badweynta indiya iyo doonyihii ka imaanayey yurubta galbeed doonyaha yurubta galbeed ka imaada koonfur afrika ka soo jiiroon jireen colombus magaalada sri lanka iyo iyo caasimadooda iyo london intaanan kanaalka la furin siddeed iyo toban kun oo kilomitr buu markabku soconayay siddeed iyo toban kun kanaalka markii la furayna toddoba kun keliyuu noqday macnaha wax kala bar ka yar bay noqotay taa iyadaa waxay kor u qaaday xiisihii degaanka iyaga loo qabay waayo maraakiibtii oo dhan baa waxay noqdeen kuwo waddadeennii soo mara arrintaa iyadaa xoogaggii reer yurub waa ay ku qabsadeen waxyaabaha keenay fakigii belgium ee dhacay kun iyo sideed boqol kun iyo sideed boqol sagaal iyo toddobaatankii taasay ahayd dabadeedna fadhigii berlin kun iyo sideed boqol iyo shan iyo siddeetankii fadhiyadaas waxay ahaayeen waxaa lagu qaybsanayey awooddii dhulalkan looga talin lahaa dhulalka la qaybsanayay dhulkeenaan ka mid noqday nasiib daro saddex xoog oo shisheeya faransiiskii jabuuti buu qaatay ingiriiskiina waqooyiga koonfurtana talyaaniga waxaa intaa weheliyey boqortooyadii etoobiya iyadana damac kaga jiray dalka galbeedkii bay kasoo sikatay iyadoo xaaladaa lagu sugan yahay ayaa qarnigii qarnigii sagaal iyo tobnaad dhammaaday waxaa bilowmay qarnigii labaatanaad qarnigaas marka soomaalidu waxay sameeyeen iskacaabin iskacaabin fara badan baa dhacday oo xoogagan damaca wada oo gumaysiga ah in laga hortago ka hortagii isaga ahaa taariikhda waxay xustaa qabaa'ilka biyamaan dhaqdhaqaaqoodii waxay kaloo taariikhda xustaa kismaayo kacdoon ka dhacay kacdoomadaa markii la isku daray kii u weynaa wuxuu ahaa kii daraawiishta ee labaatanka sano socday kaa isaga markii dayurado loo adeegsaday aakhirkii waa la jebiyey kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo kun iyo sagaal boqol iyo ko iyo labaatankii markii la jebiyey halgankii soomaalidu ay ku diidanaayeen xoogagan shisheeyaha buuggii laga qoray sayidka damaad mulla ninka qoray waa ninkii jebiyey wuxuu sheegayaa runtii in sayidka iyo ciidamadii daraawishta ahaa ay ahaayeen dad wadaniyiina oo dalkooda u diidanaa in la gumiyo sharafna qofka waxa ugu filan wuxuu ictiraafo ninkii ka soo horjeeday markay taa dhammaatay oo la wiiqay xoogagii xooggii weynaa ee daraawiishta kun iyo sagaal boqol waxaa jiray kun iyo sideed boqol iyo afar iyo toddobaatankii iyadoo hayaamadii socdaan iyagoo qabaa'ilkii islaynayaan iyagoo meel walba fidno taagan tahay magaalada cadan markay camirantay baa waxaa dhacday dekadeedii kharash badan baa ka soo gelaya marka reerkii meesha ka dhigay reeraha kale hanti badan buu yeeshay halka reerihii gudaha ku jiray weli ay geella yihiin sabada waxaa marka dhacay khilaaf conflict xoog badan taariikhdaa waxaan u xusayaa waxay inoo bidhaaminaysaa xaalad qurux badan oo gebi ahaan soomaalidu ay ku sugnaayeen heshiiskii la heshiisiinayay labadii reer barantidan wax naga siiya walaalihiin baa nahay iyo maya dagaal baa ka dhacay dagaalkii isaga ahaa mudduu socday fadhi kastoo la isugu yimaado waa la heshiisiin waaye gabay dal dhameeya la yidhaahdo ayaa nin odaya oo degaankaas u dhashay ka tiriyey dhacdada gabaygaas waxaa yaab leh ninkaas soomaaliya oo dhan buu tilmaamaya tusinaya xaaladda ay ku sugnaayeen waa eighteen forty seven midihii gabaygaa waxaa ka mid ahaa nuur maxamed waa tu isbulay bericalowgiiye bixinkaman lisaan dhaarmihii baalcadka ahaaye biyaha yuusuf iyo aadan wou kala baqayaaye barbaar jeedal sidataa ka haray labadii beeloode burcadii raguuda iyo xiis xeebtiibuu ku socdaa burcadii raguuda iyo xiis waa bannaan tahaye batarkama tumaan muusayaal barandihii maydhe laaskoray boqolkii ma galo badankii reer suure meel walba waa la isku laynaya laaskoray boqolkii ma galo badankii reer suure boosaaso iyo eylna waa laga baroorsaaye majeerteen isbahardaadintii kala bannaan daadiye utiyaaro nimankii fadhiyey waa ka baxayeene baxsow keenadiid wuxuu u kacay beled shisheeyaade hobyo ugama baaqeen kuwii baha u weynaaye biyamaal baraawiya fadhiya webiga baaciisa iyana guudi dabadeed ma cunin duriya iidaane bidoobtii kismaayoodna wayswada bog dooxeene boon iyo xibsana haatan dhiga bilic wanaag iyo waa laba reer oo walaalo oo hawdega boon iyo xibsana haatan dhiga bilic wanaag iyo bulshadii garaad faarax iyo bariba naafooye barkad iyo guryihii baharamsame belel ka fiiqowye boos cali iyo reer goladna wayswada berdiigeene rawax maalintii lagu bulmay badan coloobeene buu hoodle laga waa waxay beri ku haysteene reer shugulle goodiga bankuu baalcadkii dhigaye waa beeyo habaryoonistii buu ahawaalayde waa taa laftoodii ballaqan baydna loo qodine maydkoodii lafihii dibadda yaalli arab wuxuu la balawaatayaa baydadii shalaye dadka niman baduugaa mar noqon buugga kuma yaalle mikaahiilku boogaa ku yaal waa bukaaweliye baaruudda laysaga cayimay beerka iyo laabta boqorrada la wada laayay iyo bilista ooyeysa waa run degadiga saddex boqor oo isdhalay baa la dilay majarteenka boqor cismaan awowihiis baa la dilay habargidir nin suldaan u ahaa baa la dilay boqorrada la wada laayay iyo bilista ooyeysa baaruudda laysaga cayimay beerka iyo laabta dadka niman baduugaa mar noqon buugga kuma yaalle gabaygu waa dheer yahay intaa waxaan idinkugu soo qaadayaa inaan xaaladii soomaalida ay ku sugnaayeen qarnigu markuu dhammaanayey kan kalena bilaadanayey aan idiin soo bandhigo qarnigii markuu lagu biloomay iyagoo xooga gaarsimaadeen ayaa waxaa dhacay istacaabinta istacaabintii ugu xooga weyneed waxaanu niri waa sii daraawiishtahay iyadiina labaatan sanay halgankeedii ku soo afjarmay sayfii oo isagii u kacay email markuu meesha ka baxay dagaallo gogoobta bay soomaalidu wadeen waxaa ka mid ahaa dagaal boor cismaan talyaanigii waraaqu u qoray hubka dhig baa la yidhi oo isdiib wuxuu shiriyey raggiisii ma isdhiibnaa buu yidhi marse waanu diriraa waa la shiray bil bay waxay fadhiyeen meesha noobir la yidhaahdo bishaa iyada ah waxaa laga tashanayaa arrintaas nin la yidhaahdo faratol oo ka mid ahaa dhalinyaradii fadhiga baa isagana gabay intuu istaagay faras uu lahaa oo xubbi la yidhaahdo buu ku halqabsaday wuxuu yidhi isagoo faraskiisii la hadlaya tan iyo ximirkii dayreed waxaan xagada kuu daajay xaanxaantintii waxaan fardaha kaaga xera dhaagshay macnaa fiidkii marka fardaha la xereeyo adi dib baan kuu dhigi jiray xaanxaantintii waxaan fardaha kaaga xera dhaagshay waxaan qoofalkaa kuugu xidhay xarabad weeyaan xubbiyay rag laysugu xotomi laba xiniyoode nin xishoonayaa waa kanoo xiray bilaawaha leh ninkaan xurarcayn doonahayn ha u noqow boqo adigabay qurux badan buu tiriyey inaynaan xamaaliin gelay annagu xaadiriin baynu nahay xumiya khayraade inaynaan xamaaliin gelayn gaalahay socod go-aankaasaa la qaatay laba sano dagaalkoodii socday boqorkiina waa la qabtay magaalooyinkiina madaafiic baa lagala dhacay waa la dudumay waxaa jiray isaguna dagaalkii sheekh xasan barsane isaguna dagaalkiisu isagoo aan hana qaadin baa shiikii la qabtay xabsigaa lagu dilay waxaa jiray isaguna cumar samatab dagaalkiisi isaguna laba sanuu socday waa la caburay waxaa dhanka waqooyiga ka kacay saddex nin oo saddex halgan oo kala duwan waday nin wuxuu ahaa xaaji bashiir sheekh bashiir isaguna dagaal halgankii iyo dhaqdhaqaaqii u bilaabay isagoo aan curan baa la caburiyey oo waa dhintay waa la dilay nin wuxuu ahaa omaar ilaahay oo naxariisto wuxuu yeelay isagoo nin dhalin yara buu wuxuu raadiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska taarkeedii wuu helay taarkii buu diray wuxuu qoray hayaay hayaay hayaay saddex hayaay taarkii baa wuxuu ku dhacay wasaaraddii arrimaha dibadda ee ingiriiska taarkii baa la qaaday hayaay hayaay hayaay yaa yaqaan xaggee ka yimid hargeysa okay af soomaali wey yaa soomaaliya magaalada jooga cabdi faarax oday la dhaha keligiis baa magaalada wax soomaaliya ka jooga cabdiraxiin caad faarax iyo cabdiraxmaan caad faarax iyo niman waaweyn oo waxay ahaayeen siyaasadda soomaalida door weyn ku lahaa nina nationkusa dhihi jiray nina b b c da raggii ka hadli jiray lixdanaadkii iyo toobotanaadkii bilowgeedii wa aabbahood wey cabdi faarax baa loo yeeray waxaa la yidhi inoo turjum hayaay hayaay hayaay wuxuu yidhi iyadoo meel mugdiga aada hurudid habeen ay tahay hawl dir badan roob daruur adduunkii xidhay adna aada huruddo hawlku waa mugdi habeenku waa mugdi daruurtu waa mugdi libaax halkaa bowdyada kugu dhegay oo kula gooday nin dhihi waayey war iga dhiga war iga dhiga waa mustalax dheer wey terminology dheer wey baa wuxuu dhahaa hayaay hayaay hayaay ingiriiskii waxay fahmeen meeshaan wax culus inay jiraan barlamaankii wuxuu ku khasbanaaday inuu delegation usoo diro hargeysa omar marka dhaqdhaqaaqaas buu bilaabay wuxuu abukaato u noqday soomaaliya oo dhan inuu uhadlo waddanka waa laga musaafuriye cadan baa la geeyey dhaqdhaqaaqiisi muusa damin hawshaas oo dagaal nabada uu ku doonaayo xaqiisi inuu kusoo dhacsado oo tii xaaji bashiir ka duwan buu galay ninna wuxuu ahaa ninka saddexaad ee waqooyiga ka kacay ilaahay oo u wada naxariisto ragga aanu tirinayno aw aadan axmed afqallo isaguna nin aftahana buu ahaa afku furtay soomaalida inuu baraarujiyo oo midnimadu waxay tahay haddii aan la fulo soomaalinimadu waxay tahay dunji aadan wixii uu dhalaad ugu dambaysaa dunji aadan intii uu dhalaad ugu dambaysaa wixii aad ku dacabteen qalbiga sow iskama daayo dib maxaa idiin dhigahayo horey idiin diiday mar uun maad ku dayataan khalqiga libinta doonayo mar uun maad ku dayataan khalqiga libinta doonayo kaasina wuxuu ahaa ow aadan afqalo dhaqdhaqaaqa soomaalidu marka labaatanaadkii iyo soddonaad soddonaadkii intaba waa uu soo socday laakiin waa la muquulinayay marka dagaalkii labaad ee adduunkaa dhacay taariikh yaab le baa halkan ku xusan oo haddaan soomaali nahay adduunyada waa la isbililqaystaa wax la iska bililqaystana waxaa ugu daran taariikhda taariikh aad leedahay markii adoog soo jeeda indhahaada la mariyo oo lagu inkiro waa daciifnimo wey dagaalkii labaad ee adduunka meeshii ugu horreysa oo ka bilowday soomaaliya ninkii horreeyo bilaabayna nin soomaaliya faalladeeda mar kale aan gelaynaa hadda waktiga ku lumin mayno dagaalkii labaad kadib gudihiisii baa waxaa soomaali u kacay dhaqdhaqaaqii legos gobonimo doonka ahaa oo dhalinyarada soomaaliyeed ee horseedaya isaguna waxaan ka xusayaa keliya maxamed saalax ladane lix iyo sagaashan sanu jira waa noolya raggii lafdhabarta u ahaa leegada wey wuxuu igu yidhi adeer shan nin oo keliya baa wax wax qori kara nugu jiray markii halgankaan la bilaabay shan nin oo keliya hebel hebel hebel shantii waa ijir laakiin dadka qalbigooda wanaagsanaa fidradda wanaagsan waa aqoon bay leedahay wixii xumaa iyo wixii samaa bay kala garanaysa laakiin dad b h d haysta oo kumanyaal dhan baad maanta tihiin buyi ya kumanyaal bal boqolaal kun laakiin qalbigii baa bukan waxba lama qaban karo dhaqdhaqaaqa isaga ah muddo toddobiyo toban sana buu gobonnimo ku gaadsiiyey soomaaliya toddobiyo toban sano buu gobonnimo ku gaadsiiyey wiilkii cadan ka soo gebiyey maalintii calanka la furay wuxuu yidhi allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaadsiiye allow damaashaad iyo farxad leh allow yaa damaashaad farxad leh kala duleeda allow yaa dalkaagii ku dhaha dawladnimo qaaday fardaha yaa dirkii dooddimeer doona faraceeda fardaha yaa dirkii dooddimeer doona faraceeda allow yaa darmaan farata qaanduqa u henseeya allow yaa duleedida taleex ugu damaashaada in dariiqadii toosan tahoon dihini soo gaarin oo dabkuu shiday rag kale dogobyo sii saaray allow yaaf lama daaliyo daacadu usheeda daaxuu ku daakiray xaqii naga daahsoonaay haddaa wado dadku u hiiliyey iyo dooga soo baxaya allow yaa dacdustiya qabriga dib uga soo saara sagaal sano dawlad fayida ayaa soomaali u dhisnayd saddex prime minister ayaa isbedelay mid walba taariikh culus ayuu ka tegey nin ka mida waaba idinla nool yahay labadii kalena allah u naxariisto waa ay dhinteen ciidamadiibaa dalkii soomaaliya la wareegay markay ciidamada la wareegeenna iyadana taariikh culus baa halkaa ku dheexan aakhirkiina waxaanu u kala baxnay waa la ogaa aynu isqaybinno waxaanu ku heshiinay gurigii aanu deganayn inaanu dudumino caqlixumada taa ka sii daran waxay ahayd iyadoo caruurihii iyo xaasaskii iyo waayeelkii guriga ay dhex fadhiyaan baanu ku dudumin waxay ahayd atleast in caruurahii xaaska dibadda loo saaro kadib aan dudumin lahaa xataa haddii lagu heshiye in la dudumin laakiin caruurtii iyo xaasaskii iyo waayeelkii oo gurigii dhex fadhiya yaanu ku dudumin annaga unbuu marka dhibkiina gaaray cidna la darisa wax dhib gaaray male cid ka shaysana dhibaan gaarsiina ma jiro annaga unbuu dhibkii ina gaaray haddaba taariikhda quruxda badan oo runtii cinwaan kasta u baahan in ayaama laga hadlo iyay ummaddu leedahay intaasaan kusoo gebagabaynayaa wabilaahi tawfiiq
HowTinyWashSomaliTalk.com